wasiirkii wasaaradda xanaanadii xoolaha jubbaland iyo ka hormeeri xarun laka xanaanaya wadoorada oo ka taala xaafadda midnimo ee magaalada kismaayo miilasi oo laka xanaanaya waa dooryaal badan oo walhasaarowka laguga faa-iideeyo bulshada magaalada wasiirkiiyo weliba oo samilasay iyo ka hirgeliyeen qaar kumid ay ballaantaha kismaayo deersiya iyo cagaab shalgadisana xaliimo cali xaamud oo kumid ah madaxdii meelasey aas aastii iyo waliba iyo mahnagtay wasiirka booqashadiis iyo agabka shalgadiisan us meelasey deersiiye maasha allah marka waxaa noo imaaday oo nasoo booqday waan aada ugu faraxsanahay wasiirka daaqa maasha allah aada ugu faraxsanahay inuu noo imaado wasiirkaanaga oo uu nala qaybsado maxay ahayde dhib iyo dheeb waxaan meesha ku qabno uu nasoo arko aad baan ugu faraxsanahay wasiir meeshan waxaa lagu qabtaa digaaga lagu xanaaneeyo aalanaanta wasiirku wuxuu noo waday maasha allah noo keenay raashinka digaaga digaaga raashinkii aanu siisan lahayn uu noo keenay wuxuu noo keenay sidoo kale geedihii dhirteen abuureysa abuurayd arkeysa uu noo abuuray maasha allah biyihii uu noo geliyey aad baan ugu hambaleynaynaa hawsha adag uu noo qabtay wasiirka wasiirka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha jubbaland maxamed nuur cali iyo weliba uu soo ballan qaaday in wasaaradda iyo garab surmow xoogan iyo samey doonto xaruntaan laka xanaanayo doorada soo gaaraysay muddoba in raashinkii cuntadii la siinayo digaagta ay dhammaatay sidaa daraaddeed wasaaradda ayadoo u kulgalayso xaaladda ayaa waxaan u keenay muddo hal bil ah cuntaday cuni lahaayeen ayadoo naga saaciidaysay hay-adda g-isadu meelaa ka gaadho run ahaantii sidoo kale biigelin waxay ka cabanayeen inaysan meesha biyi lahayn wasaaraddu ayadoo hay-adda kaashanayso g-izad waxay soo gelisay biyo waxaan saad u jeedeen aan hadda abuurnay geedihii waan u mahad celinaynaa haweenkii soomaaliyeed xooga saaray maalkood iyo inay isku dib u ridaan run ahaantii waa arrin wanaagsan oo shaqo abuura saad la socotaan hilibka laba nooc u qaybsamaa hilibka cad iyo hilibka gududa hilibka cad waa mid dawo ah